aan ku bilowna ee saameynta xanuunka covid nneteen ayaa faraha kasii baxaysa dalal badan oo qaaradda yurub kadib markii la sheegay tirada dadkii ugu badnaa ee maalin keliya laga diiwaangeliyey tan iyo intii uu xanuunkani ka bilowday dalka britain soddon iyo saddex kun afar boqol iyo toddobaatan qof ayaa xanuunkana laga helay xalay fiidkii wasaaradda caafimaadka ingiriiska ayaa qayladhaan iyo digniino u jeedisay dadka ku nool britain inay taxdiraan oo si buuxda ay ugu hoggaansamaan dhammaan talooyinka iyo hay-adaha caafimaadka iyo dowladuba ay bixinayaan si loo xakameeyo cudurka covid nneteen wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixintan london ka soo diray waa tiradii ugu badnayd tan iyo intii xanuunka uu soo gaadhay ingiriiska inkasta oo nidaamka baaritaanka aada loo ballaariyey muddooyinkii ugu dambeeyey guud ahaan dadka iminka xanuunka laga helay waxay dhaafeen hal dhibic sagaal iyo labaatan milyan oo qof wasiir dowladda ka tirsan oo magaciisa la yidhaahdo alog sharma ayaa sheegay in tiradaasi sii kordhaysa ay ku kaliftay inay dowladdu qaado tallaabooyin adag arbacadii toddobaadkan ingiriiska waxa uu noqday dalka keliya ee yurub tirada dhimashadu kor u dhaaftay konton kun oo qof sida lagu muujiyey warbixin ay dowladdu soo saartay oo rasmiya khamiistii shan boqol iyo saddex iyo lixdan qof ayaa xanuunka u dhintay halka arbacadiina ay u xijaabteen shan boqol iyo shan iyo sagaashan qof boqolkiiba afartan iyo shan dhabic sideed ayaa xanuunku kor u kacay daraasad la sameeyey arbacadii waa kor u kac ilaa iyo arbacadaasi gaadhaya labaiyo labaatan kun sagaal boqol iyo konton kiis dadka iminka xanuunka laga helaya waxay u badan yihiin jiilalka da-da yar laakiin waxaa soo kordhaysa dadka da-doodu ka weyn tahay sideedamaadka ee iyagana xanuunka laga helayo waana arrin ay dowladda iyo wasaaradda caafimaadkuba werwar ka muujiyeen maadaama oo ay yihiin da-da uu xanuunku sida baan u saameeyo laga bilaabo maanta tirada guud ee xanuunku ku dhacay dalalka midooda yurub iyo ingiriisku waxa ay gaadhay toban milyan boqol iyo afar iyo labaatan kun boqol iyo toban kiis faransiiska waxaa xanuunka qaba hal milyan sideed boqol iyo sideed iyo sagaashan kun toddoba boqol iyo toban qof sbain tiradu waxa ay gaadhay hal milyan afar boqol iyo toddoba iyo soddon kun laba boqol iyo labaatan dalka jarmalka waa toddoba boqol iyo koob iyo konton kun iyo shan iyo sagaashan kiis poland lix boqol iyo koob iyo afartan kun afar boqol iyo lix iyo sagaashan halka ay belgiumkana gaadhay shan boqol iyo labaatan kun laba boqol iyo toddoba iyo sagaashan jamhuuriyadda jek afar boqol iyo lix iyo afartan kun lix boqol iyo shan iyo toddobaatan qof ayaa xanuunka qabaa halka dalka holland afar boqol iyo sagaal iyo labaatan kun sagaal boqol iyo sideed iyo soddon kun uu xanuunku soo ritay romania saddex boqol iyo afar iyo soddon kun laba boqol iyo lix iyo soddon kiis ayaa laga helay bortuqal boqol iyo sideed iyo sagaashan kun iyo koob iyo toban kiis ayaa la xaqiijiyey dalka austriyana boqol iyo laba iyo siddeetan kun iyo labiiyo lixdan qof ayaa xanuunka qabaa dalka sweden boqol iyo koob iyo toddobaatan kun saddex boqol iyo shan iyo lixdan qof ayaa xanuunka qaaday halka dalka hungary boqol iyo koob iyo soddon kun siddeed boqol iyo toddoba iyo siddeetan qof ay xanuunka qaadeen bulgariya tiradu waa sagaashan kun toddoba boqol iyo shan iyo labaatan slovakiya waa koob iyo siddeetan kun toddoba boqol iyo laba iyo toddobaatan halka koreshiyana ay tahay laba iyo toddobaatan kun sagaal boqol iyo labaiyo labaatan guud ahaan caalamka dadka uu xanuunku ku dhacay ayaa gaadhaya labaiyo konton milyan toddoba boqol iyo shan iyo labaatan kun iyo siddeed iyo konton qof saddexda dal ee tirada ugu badan ee uu xanuunku ku dhacay ayaa kala ah maraykanka baraaziil iyo dalka hindiya